shan qof ayaa ku dhintay laba shil oo ka dhacay magaalooyinka hargeysa iyo berbera halka ay tiro kalena ku dhaawacmeen faahfaahinta warkan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle labada shil oo ka kala dhacay magaalooyinka hargeysa iyo berbera ayaa waxaa la sheegay in tirada guda dhimashadu ay tahay shan qof iyada oo laba qof ay ku dhinteen shilka magaalada berbera shalay ka dhacay halka saddexda qof ee kalena ay ku dhinteen shil habeen hore ka dhacay magaalada hargeysa gudoomiyaha gobolka maroodi jaamac xaaji axmed cabdi ayaa u xaqiijiyey v o a shilka ka dhacay magaalada hargeysa shilkaasi wuxuu u dhacay gaadhi booyada ayaa shilkaa galay kollay nin dhalinyaro ah oo sida ka muuqanaysay aan daadiisu weynayn oo aan gaadhiga ka adkayn baa waday markaa shil buu galay dee shilalkuna way iska dhacaan waktiyada qaar saddex qof baa ku dhintay ilahi subxana watacaala ha u naxariisto laba nin iyo gabar baa ku dhintay labadoodina sabriya imaan ilahi subxana watacaala haka siiyo sideed qofna way ku dhaawacmeen saddex qofna way ku dhimatay marka
geesta kale shilka ka dhacay magaalada berbera maalintii shalay ay ku dhinteen labada qof ayaa waxaa v o u xaqiijiyey gudoomiyaha gobolka saaxil maxamuud ibraahim axmed sandheere wadadan xidhiidhisa saddexda magaalo ee burco berbera hargeysa runtii shilalku way ku badan yihiin waanay soo noqnoqdaan waxaa laga yaabaa toddobaadkiiba inaad ugu yaraan hal shil intuu doono dhimashadiisa iyo dhaawiciisu ha noqotee in lagu sheego shilkan ugu dambeeyey ee shalay dhacay waxa uu ka dhacay dhinaca berbera waddadan berbera iyo hargeysa isku xidhiidhisa dhinaca kantaroolka markuu soo dhaafay ee uu dhinaca magaalada u soo gudbay ee uu koonaha bakhaarada marayo ayuu gaari yar oo nooca minibaska ama noohada loo yaqaano oo ay afar nin saarnaayeen ayaa waddada ay kala baxday geed kuwana oo waddada dhinaciisa ku yaalay bay ku sii dhacday oo aan markaan dul tegay gaadhiga dhaawaciisa ama waxa uu qabo dhibaato badan inuu geedkaasi soo gaarsiiyey lafteeda oo weliba darawalka uu ku dhacay uu ku qalloociyey jingadii ka sarraysay aan filayo sidaa daraaddeed gaadhigaasu markuu dhacay waxaa markiiba goobta ku qurbaxay darawalkii gaadhiga oo aan naf lagaga soo rogin isaga iyo nin ka duulay markii u horreysay ee gaadhigu isrogay ee waddada ka baxay oo isaguna wax yar markii intaan gaadhigii soo qaadayayba la saarin naf waa lagu gaadhay laakiinse aan goobtii naf lagaga qaadin iyo laba nin oo kale oo dhaawaca oo dhaawacoodu aada u fudud yahay oo iyagana cusbitalka la keenay runtii khabarow markaad gaadhiga aragto waxaad sodhanaysaa dee waxaa dul maray gaari kalaa dul maray sida uu baaba-ay bahalahan baabuurta yaryar ee noohaduna waxa ay aad bay jingadooda sare u jilicsan tahay dabadeedna markiiba duqaddu waxay gaaraysaa dadkii ku guda jiray marka hore shilka dhacay sidaasuu dhacay khadarow waa gartay gudoomiye sandheere waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadka labada na dhintay iyo labada dhaawaca magacyadooda ma noo sheegi kartaa
si wanaagsan labada marxuum ee ku go-ay gaadhiga waxaa la kala yidhaahdaa cabdilaahi faarax xaaji cabdilaahi magan oo ku magac dheeraa cabdilaahi raan iyo cabdifataax cali dalmar oo labada marxuum midna aanu u saaray habeenkii xalay ahaa sagaalkii habeenimo aanu berbere ka ambabixinay meydkiisa oo aabihii iyo faamligii ay u qaadeen magaalada burco saakana lagu aasay magaalada burco iyo ninkii labaad oo aanu saaka ku aasnay ninka marxuumkaa la odhan jiray cabdilaahi faarax xaaji cabdilaahi oo aanu ku aasnay magaalada berbera labada labada xubnood ee dhaawaca ah waxaa la kala yidhaahdaa maxamuud axmed dacar dhegaweyne iyo maxamed saadiq yuusuf dubad oo labaduba ay dhaawacoodu sahlanaa ilaa habeenkii xalayna aanu ku dabiibaynay cusbitalka berbera saaka subaxnimadii horena xagga hargeysa loo qaaday markaa nimanka la xidhiidhayna lay sheegay markii iskaanadii iyo la mariyey qalabkii kale ee lafaha iyo dhaawacyada hoose soo saari lahaa inaanay wax jabniina iyo wax kale qabin laakiin waxii ku yaalay nabaradii dusha iyo jidhka sare wax ka gaadhay uun ay ahaayeen iminkana ay guryahoodii magaalada hargeysa ku sugan yihiin khadar maxamed cakule v o e hargeysa